alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed waxa uu sheikhu uhi raximah اllah wa macnaa qowlihi wakayfiyaة اlاstidlaali biha tartiibu اladilati fi اltaqdiimi wاltaأkhiiri wama yatbacu dalika min axkaami اlmujtahidiin ziyaadada aynu akhrinay nusakha qaarkood baa siyaadinaya hadalka shuraaxdana kama mid ahaa ee waa min kalaami اlmu'alif oo wuxuu sheikhu sharxayaa wakayfiyaة اlاstidlaali biha ayuu matniga ku sharxay oo waxau yidhi wa kayfiyatu alistidlaali bihaa deliishadka la deliishanayaa siday u xasilayso adilada muraadkeedu wuxuu yahay ama looga jeedaa tartiibu aladillati adilada in la tartiibiyo siday u kala xoog badan tahay fi taqdiimi waata'khiiri horumarinta iyo dibdhigista ee lagu tartiibiyo wamaa yatbacu daalika iyo waxa taa raacaya oo min axkaami almujtahidiin axkaamta mujtahidiinta markaa ah oo innagii sheegnay ahlucilmigu inay yidhaahdaan usuul fiqigu wuxuu ka kooban yahay mawduuca uu ku saabsan yahay waa saddex markaa nooc ama saddex wax buu ku saabsan yahay nooca koowaad ama shayga koowaad ee uu ku saabsan yahay waxa weeye waa adilatu alfiqhi calaa sabiili alijmaal waa deliilada fiqiga u daliilka ah yacni si duuduuba oo mujmala ugu daliilka ah maxaa xujo ah maxaan se xujo ahayn yacni alkitaab iyo alsunna iyo alijmaac iyo alqiyaas asaxiix iyo istisxaabu alcadam alasli iyo ashyaada la midka ah ashyaada noocaas oo kale uu ka warramaya iyo qawaacidda guuda ku saabsan yacni dalaalaadka alfaadda marka kayfiyatu alistidlaali biha waxaa gelaya tartiibta adilada la tartiibinayo iyo alfaaddu macaanida ay ku tusinayso yacni cumuum iyo khusuus iyo itlaaq iyo taqyiid marka tartiibta adilada marka uu sheegaayo kuma gaaraha kayfiyatu alistidlaali biha laakiin gaar buu taa u xusay ee alfaaddu waxay ku tusinaysa lafteedu kayfiyatu alistidlaali biha bay gudagelaysa shayga saddexaad ee uu ku saabsan yahay waxay tahay waa sifada cidda deliishanaya iyo xaalka mustadilliga ma mujtahid baa ma mutabic baa mise saa waa ka maran yahay oo mansibkiisu istidlaal ma aha ee waa su'aalu ahlicilmi marka maadaama aanu matniga ku sheegin nooca saddexaad waxa uu tilmaamayaa in laga garanaayo wa kayfiyatu alistidlaali biha shayga saddexaad in laga garanaayo halkaas saas aawadeed buu sheikhu yidhi wamaa yatbacu dalika min axkaami almujtahidiin oo deliishadka adilada la deliishanayo qaabkeeda waxaa laga qaadanayaa cidda deliishanaysana in la aqoonsado ayaa laga qaadanaya saynu horeba u soo sheegnay markaa nusakha qaarkood ziyaadadaa waa qorayaan nuskhooyinka qaarkoodna waa ka madhan tahay xataa nusakha makhduudkaa qaar bay ku sugan tahay ziyaadadaas sheikhu waxau uhi raximahullah wa abwaabu usuulifiqhi usuulfiqiga abwaabtiisu iyo baababka uu ka kooban yahay aqsaamu alkalaami waxa weeyaan qaybaha hadalku u qaybsamo waalamru iyo amarka iyo wannahyu nahyiga waalcaamu iyo caamka macno guud waxa faa'iidaynaya waalkhaasu iyo khaaska macno gaara waxa faa'iidaynaya waalmujmalu macno la duuduubay waxa faa'iidaynaya nusakha qaarkood halkaas ziyaaday ziyaadinayaan waalcaamu waalkhaasu wayudkaru fiihi almuطlaqu waalmuqayad waxaa lagu sheegaa yacni baabkaa caamkiiyo khaaska mutlaqa iyo muqayadkana waa lagu markaa hoos sheegaa ama isaga ayay ku sii timaadaa oo ka sii farcamaysaa mutlaqa iyo muqayadku waalmujmalu iyo mujmal weeye waalmujmalu waalmubayan kii la ijmaaliyo la duuduubay iyo kii la caddeeyey weeyaan abwaabta usuul fiqigu waaaldaahiru waalmu'awalu waa lafdiga daahirkae macnaha si xoog leh kuu tusinaaya isagoo si kale aqbali kara waalmu'awalu iyo ka mu'awalka la yidhaahdo oo asal ahaan aan kuu tusinaynin yacni mas'alada marka hore si xoog leh laakiin deliil kale oo ka baxsan iyo qariina ay caddaynayso macnaha looga jeedaa inuu yahay macnihii asal ahaan marjuuxa ku ahaa ee laga miisaanka badnaa ashyaadan wuu sharxi doonaa hadda canaawiin iyo fihras oo kale ay ka dhigan tahy waa abwaabtuu ka hadli doono waaynu tegi doonnaa in shaa allahu tacaala marka hadda alfaadda waa akhrinaynaa abwaab bay leeyihiin abwaabteeday inoogu iman doonaan in sha allahu tacaala waaldaahiru waalmu'awalu iyo mid markaa daahir la yidhaahdo iyo mid mu'awalah oo macnaha lagu awilay oo adillo kale ama qariino kale ay xoojisay in macnaha looga jeedo wal afcaalu iyo afcaashii nebiga sala allahu alayh wasalam nebigaa sidaas sameeyey iyo xukum ahaan maxaa laga qaadanayaa afcaasha nebiga sala allahu alayh wasalam iyo qaybaha loo qaybinayaa maxay noqonaysa waalnaasikhu waalmansuukh iyo deliilkii wax nasakhay iyo kii la nasakhay watacaarudu iyo iska hor imaanshaha adiladu daahiran isaga hor timaado nusakha qaar baa ziyaadada watacaarudu ziyaadinaya nusakha qaarkoodna ziyaadadaasi kuma sugnaa walijmaacu ijmaaca iswaafaqa culammada islaamku wax isku waafaqaan ee mujtahidiinta ahi iyo qaybaha loo qaybiyo iyo xujo yacni ma tahay iyo tacriifkiisu muxuu yahay ijmaaca walakhbaaru iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo qaybaha loo qaybinayo waalqiyaasu iyo qiyaaska noociisa saxiixa iyo nooca faasidka ah iyo shuruudaha nooca saxiixa loo dhigaayo waalxadru xaaraantinimaynta wax la xaaraantinimeeyo waalibaaxatu iyo bannaynta wax la banneeyo wa tartiibu aladilati iyo adilada in la kala hormariyo calaa xasabi alquwa loo jeedaa wa tartiibu aladilati iyo daliilada in la kala hormariyo waxaana lagu kala hormarinayaa siday u kala xoog badan tahay waistisxaabu alxaali yacnii xaalka in la weheshado oo shaygu wuxuu ahaan jiray la yidhaahdo waa ku baaqi oo waa ku sugan yahay daliil ka rara haddaan la helin alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan asalku wuxuu yahay shaygu wuxuu ahaan jiray inuu ku sugan yahay deliil ka naqlinaya oo ka raraaya haddii aan lahayn istisxaabulxaal baa la yidhahdaa qaybaana loo qaybiya qaybaha qaarkoodna culammadu waa isku waafaqsan yihiin oo biijmaaci alculamaa oo culammada islaamka wax diidayba lama oga sida istisxaabu alcadami alasli waa u tegi doonnaa insha allahu tacaala qaybaha qaarkoodna culammada jamaahiirtooda iyo badankooda ku tegey waana sida saxiixa ah inuu istisxaabuxaalku xujo yahay sida naskii caamka ahaa cumuumkiisu inuu baaqi yahay oo caamnimo loo deliishanaayo deliil caamnimada ka rara haddaan la helin waa istisxaabulcumuum baa la yidhaahdaa waxaa markaa la mid ah yacni deliilkii muxkamka ahaa wax nasakha haddaan la helin in muxkamnimadiisii la weheshanaayo oo la odhanaayo mar haddaan la haynin wax nasakhaa asalku waa inuu baaqi ku yahay muxkamnimadii saas yadaaba asala waynu tegi doonnaa insha allah wa sifatu almufti waalmustafti wa axkaamu almujtahidiin waxaa kaloo abwaabta usuul fiqigu ay tahay muftiga ka fatwoonaya ee masaa'isha sharcigaa ka jawaabaya sifadiis muxuu yahay sifadiis iyo xaalkiisu maxay yihiin waalmustafti ka fatwada dalbaaya oo le mas'aladaa iiga jawaaba aftuunii asaabakum allah yacni waxaa weeye isagana sifadiisu maxay tahay waa axkaamu almujtahidiin mujtahidiinta axkaamtooda iyo aqsaamta loo qaybiyo ayaa iyaduna soo gelaysa mujtahidiinta loo qaybiyo ma mujtahid mutlaqa yacni ma mujtahid mustaqila ma mujtahid markaa muqayadaba yacni markaa shuruudaha ijtihaadka loo dhigayaa se muxuu yahay ijtihaadkiisa maxaa muqaabil u ah yacni ashyaada noocaasa usuulu fiqigu ka warramaa marka masaa'ishani waa masaa'isha baababka u ah kitaabka oo uu sheikhu ka hadli doono weeye intii horeynu ku jiray waxay ahayd muqadimaat ayay ahayd in yar oo aqsaamulkalaam oo qaybaha hadalka ku saabsan yacni waxa weeye waa inoo iman doontaa qudheedu taqaasiin bay ku tacalluqdaa laakiin mucda kitaabku waa wixii ka dambeeya weeye aqsaamulkalaamna in lasii aqoonsado ayaa looga dan leeyahay in lasii aqoonsado maadaama markaysagaa kalaamka carbeed garashada la garanaya ay ku xidhan tahay deliishadka la deliishanayo kitaabkii iyo sunnadii waayo waxay ku yimaadeen lisaan carbeed ayay ku yimaadeen marka qaybaha hadalka in la garto waa loo baahanaya marka masaa'il fara badan oo usuul fiqigii waxay ku tacalluqdaa carabiyo luqa carbeed bay ku tacalluqdaa ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen haalibkiisu wuxuu ku saabsan yahay yacni carabiyu ku saabsan yahy carabiyo ayuu ku saabsan yahy ilaa culamada qaarkood yidhaahdeen culamada sidaa tirina waxaa ka mid ah yani sheikha markaa la yidhaahdo qaraafi ayaa markaa ka mid a oo waxa uu yidhi isagoo usuul fiqiga sheegaaya wa huwa fii haalibi amrihi laysa fiihi ila qawaacid alaxkaami annaashi'ati can alalfaadi alcarabiyati khaasatan wama yacridu litilka alalfaadi min alnaskhi waltarjiix wa naxwu alamru lilwujubi wannahyu liltaxriimi wma kharaja can hada الnamط ila kwnu اlqiyaasi xujaة wakhabru اlwaaxidi wasifaat اlmujtahidiin yani wuxuu tilmaamayaa haalibka usuul fiqigu inuu ku dhisan yahay carabiye ku dhisan yahay haddii la yidhahdo hadduu carabiye haalibkiisu ku dhisan yahay ma lagu kaaftoomo luqada carbeed xaggeeda in la diraaseeyo in luqada carbeed la diraaseeyo ma lagu kaaftoomo haddii la yidhaahdo jawaabteedu waxay tahay yacni culammadu culumta carabiga markay ka hadlayaan ashyaada qaarkood oo carabiye ku saabsan waxaa laga yaabaa inaynay aad u tadqiiqin waa inay aad uga sii warramin iyadoo markaa luqa carbeed ay ku saabsan tahay masaa'isha qaarkoodna waxaa laga yaabaa kutubta mutawalaadkaa mooyaane meel kale inaan loogu tegin culammada markaa waxaway naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada iyo waxaa markaa dhici karta ashyaada qaarkood carabiyaba ha ku saabsanaatee si kooban inay uga warramaan laakiin usuul fiqigu maadaama uu noqday fanni mustaqil ah ihtimaamka iyo dadaalka waxaa la saarayaa yacni wixii istidlaal ku saabsan oo luqadii carbeed ka mid ah ayaa dadaal badan la saaraya saas aawadee masaa'il badan oo carabi ah oo yacni kutubta carabiga ah wax tafsiilinaya ay yar yihiin ayaa usuul fiqiga lagu tafsiilinaya amaba kutubta mutawalaadka mooyaane kuwa yacni soko oo dhan aan laga helin waan arki doonnaa in sha allahu tacaala marka ashyaada hadda uu sheegay waa canaawiinoo kaley ka dhigan tahay ama fihras oo kaley ka dhigan tahay oo baabka abwaabta usuul fiqiga lagaga warramaayo ee lagu tafsiilinayo ayaa canaawiintooda iyo baababka ay ka kooban yihiin iyo fihraska ay leeyihiin oo sheekhu sii taxay sheekhu waxau idhi raximah ullah faama aqsaamu alkalaami faaqalu maa yatarakabu minhu alkalaamu ismaani aw ismun wa ficlun aw ficlun wa xarfun aw ismun wa xarfun wuxuu sheekhu marka ugu horraysa ka hadlayaa baabka ugu horeeya oo ku saabsan qaybaha hadalka hadalka qaybihiisa marka laga hadlayo ictibaaro kala duwan baa loo qaybiyaa mar waxaa loo qaybiyaa marka laga eegaayo yacni xaysiyada ama geesta inuu murakab yahay iyo inaanu ahayn waa la qaybiyaa oo murakab iyo mufrad baa loo qaybiyaa mar kale waxaa loo qaybiyaa xagga wadciga iyadoo laga eegaayo xaqiiqi iyo majaaz baa loo qaybiyaa mar kale waa la qaybiyaa kalaamka oo waxaa loo qaybiyaa khabar iyo inshaa baa loo qaybiyaa yacni aqsaam kala duwan ayaa hadalka loo qaybiya hadalka sidan laga hadlaye la qaybinayaana waa kalaamuulcarab sababta keensatay kalaamuulcarab in usuul fiqi lagu diraaseeyena waxa weeyaan kitaabkiiyo sunnadii baa luqa carbeed ku yimi innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan innaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan allah wuxuu uhi waxaanu soo dejinnay yacni xaaluu qur'aan yahay baanu soo dejinnay qur'aankaasoo carabi ah waxaanu ka yeelay qur'aan carabiya baanu ka yeelnay marka maadaama uu carabi yahay oo qur'aankii carabi ku yimi luqadii carbeed in la aqoonsadaa waa lagama maarmaan haddii kale kitaabkii iyo sunnadii lama fahmaayo marka haddii laga eego xagga tarkiibka hadalku tarkiibsan yahay yacni markaa qaybaha loo qaybinaayo waxay kala leedahay aqal iyo agsar intee ugu yar ee hadal carbeed oo mufiida laga tarkiibiyaa inteese ugu badan inta ugu badan sheikhu hadda ka hadli maayo laakiin wuxuu ka hadlayaa inta ugu yar ee kalaam markaa mufiid ah oo carabi ay ka yimaaddo waa mabxas carabi oo maxdi ah marka waxa ugu yar oo hadal markaa layska saaro ama laysaga keeno mufiid oo wax faa'iidaynaya waxa weeyaan waa laba isim ama isim iyo ficil waa laba ama ficil iyo xaraf waa saddex ama isim iyo xaraf afar nooc buu sheegay afar nooc ayuu sheegay waxaa ka horraysa intaan qaybihiisa la garan kalaam muxuu yahay kalaamka waxaa culammada usuuliyiinta badankoodu ay yidhaahdaan kalaam waxaa la yidhaahdaa allafdu almawduucu limacnan waa lafdigii macno loo dhigo ayaa kalaam la yidhahdaa oo macnaha lugawiga ah bay ku tagaan inuu kalaam yahay dabeedna waxay u qaybiyaan usuuliyiinta qaarkood ama badankoodu kalaamkii mufiid iyo hayru mufiid bay u qaybiyaan ha yeeshee culammada nuxaaddu iyo usuuliyiinta qaarkoodba kalaam waxay ku tacriifiyaan inuu yahay allafdu almufiidu lafdi wax faa'iideeya bacdigood waxay ku sii daraan almurakabu sida ajruumigaba aad ku soo aragtay allafdu almufiidu almurakabu yacni lafdi yani mufiid ah yani allafdu almurakabu almufiidu yani bilwadci yani waa lafdiga yani murakabka ee la tarkiibiyey allafdu almurakabu oo haddaanu murakab noqonin ee mufrad yahay yacni ma noqonaayo kalaam wax faa'iidaynaya faa'iido lagu aamusi karo faa'iido lagu aamusi karo lafdi mucayana waa sheegayaa oo haddaad tidhahdo zaydun yacni zayd yacni ifaado waa laga qaadanayaa ruux magiciisa zayd la yidhaahdo in la sheegaayo ha yeeshee wax lagu aamusi karo ma aha oo ruuxii wuxuu filanayaa zayd maxaa laga sheegayaa wuxuu u dhegataagayaa zayd la sheegiye maxaa laga sheegay laakiin maxaa markaad tidhaahdo zaydun ninka zayd la yidhaahdaa caalimun waa nin cilmile la yidhaahdo yacnii ujeeddadii iyo hadalka zayd loo sheegay inay tahay in cilmigiisa la sheego waa la garanaya waa la garanaya marka faa'iidadu waxay noqonaysaa faa'idatu alkalaam ama faa'idatu alkhabar sheegista cilmiga zayd la sheegaayo laazimu lfaa'idana wuxuu noqonayaa yani markaa faa'iidadaa waxa ka laazimaya cilmigiisa ka faa'iidayso ya oo haddaad ruux cilmile u baahato dee isaga u tag oo masaa'isha weydii waxaa kala jira yani markaa faa'idatu alkhabar iyo laazimu alkhabar faa'idatu alkhabar waa waxa lafdigu sheegaya culammada balaaqada ka warrama fii cilmi albalaaga ayay ku tacalluqda arrinka noocaas faa'idatu alkhabar iyo laazimu alfaa'ida laazimu lfaa'idana waa wax hadalka markaysagaa yani mutaabaqa ahaan aan ka mid ahayn laakiin caqlan la garanaayo macnahaasi inuu ka dhalanaayo oo ka laazimayo ya nin cilmi markaysagaa yani dadku dadka qaarkood inay cilmi u qabaan inuu leeyahay ayaa markaysagaa ruux arkay dabeedna markaasuu wuxuu yidhi camrun jaahilun ninkan camar la yidhaahdaa waa nin jaahilah ya dadkii oo isaga markaa caalim inuu yahay u ictimaadayuu arkay oo masale kastaba isaga ku xidhaaya oo isaga masaa'ishii sharcigaa weydiinaaya markaasaa ruuxu wuxuu yidhi camrun jaahilun ninka camar la yidhahdo waa jaahil muraadkiisu muxuu noqonayaa muraadkiisu wuxuu noqonayaa war ha u qaadanina inuu cilmi leeyaho ha ictimaadino ha cuskanina taa waxaa la odhanayaa laazimu alfaa'ida la yidhahdaa waa faa'iidadii wax laazimaaya faa'idatu alkhabar yani waxa wey waa daatadii khabarka laazimulfaa'iduhuna waa wax daatadii khabarka ka baxsan laakiin caqlan loo garanaayo macnahaasi inuu macnaha kala raacayo oo uu laazim la yahay waayah aan ka soo aanu soo noqonno marka tacriifka marka hadal la tacriifinaayo waxaa la odhanayaa waa allafdu almurakabu almufiidu waa lafdi murakab ah oo la tarkiibiyey haddaan la tarkiibinoo laysu keenin ya ma noqonaayo kalaam mufiida ma noqonaayo in waxa weeye mufiid uu noqdo waxa keensanaaya tarkiibka la tarkiibiyey ficil iyo faacil ha laga dhigo ama ficil iyo naa'ib faacil ha laga dhigo ama mubtadiya khabar ha laga dhigo wahalumajara yacni waxa weeye haddaan sidaa laysu keenin oo sidaa loo tarkiibin mufiid ma noqonaayo ahlucilmiga qaarkood erayga almurakab waa iska dhaafeen waxay ku kaaftoomeen almufiid sababtay ugu kaaftoomeenna waxay tahay mufiid waanu noqon karin faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha mid wax faa'iidaynaya faa'iido lagu aamusi karo oo aan hadal kale la filanaynin haddaanu murakab noqon sidaas aawadee ibnu maalik alfiyadiisa waa ka odhanaaya kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim kalaamkayagu haddaannu macshara nuxaat aanu nahay waa lafdi mufiida kastaqim ay ifaadatan ka ifaadati istaqim faa'iidayn la mida faa'iidayntay wax faa'iidaynayso istaqim faa'iidayntaa la mida ka wax faa'iideeye ayaa kalaam marka anuu naqaanaa almurakab ma sheegin waayo faa'iidada istaqim oo kale yacni ibnu maalik in badan wuxuu isticmaalaa misaallada iyo tusaalayaasha inuu wakhtiyada qaarkood shuruudaha iyo shaygu markaa dawaabidda uu leeyahay inuu kugu tilmaamo misaalka oo wuxuu keenayaa mihaalun mustawfin lishuruud wuxuu keenayaa mihaalun mustawfin lishuruud yacnii tusaale oofsaday oo dhammaystirtay shardiyadii markaa shuruudaha inta kale wuxuu ku leeyahay oo uga jeedaa tusaalaha ka qaado bacdi ka dembeeyaa yimi oo markaasaa waxay yidhaahdeen yacni meelo badan oo alfiyada ka mida shiikhu halkaa shuruud buu ka tegey oo waxaay waxaasaa loo shardiyaa halkaa shuruud buu ka tegey oo waxaay waxaasaa loo shardiyaa halkan kale shuruud buu ka tegey oo waxaay waxaasaa loo shardiyaa laakiin siday markaa culammada qaarkood ay taxqiijiyeen shuruudaha noocaasa wuxuu ku tilmaamayaa mihaalka shardiyada oofsaday ee uu sheegaayo ayuu ku tilmaamaya marka waxna waa bacdhabayaa waxna waa tilmaamayaa ya allabiibu yafhamu bilishaara waata la yidhaahdo ruuxa caqliga le wuxuu wax ku fahmaa tilmaan marka istidraakiyada la doonaayo in la istidraako la odhanayo ibnu maalik halkaas yani waxayo waxaasuu ka tegey oo yani misaalka uu ku tilmaamay istidraakaasi waa fii hayri maxalli walow markaa shuraaxda qaarkood markaysaga haba doonaan inay istidraakaan ya yani waxa wey waa midaan maxalkiisi dhicin weeye waana sheegeen culammada shuraaxdaa qaarkood shiikhu inaanu shardiyadaa ka tegin ee uu tusaalaha ku tilmaamay siduu ugu tilmaamayna waxay tahay tusaalaha shardiyadii oofsaday markuu ku leeyahay sidaasoo kale waxay noqonaysaa kaa iyo wixii la midee iyaguna shardiyada sidaa u oofsaday ayaa macnuhu dhacaya marka ifaadada istaqim oo kale u wax faa'iidaynaayo waa faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha inuu lafdigu noqdaa ma dhici karto haddaanu murakab ahayn marka maadaama yani taas laga qaadanayo tarkiibko ay laasimsanayso inuu murakab yahay ifaado ifaadada istaqim la midi ay laasimsanayso in la bacdhabo waxba looma baahna marka wuxuu noqonayaa allafdu almufiidu in badanoo usuuliyiinta ka midina waa ku raaceen nuxaadda tacriifkay sidaa ku tacriifinayaan bacdi sida kale marayna waa jiraan oo yidhi waa xuruuftii alfaadda markaysagaa laysu keena ayaa la yidhahdaa ya kalaam yacni mufiida ha ahaado ama yaanu ahaan bacdi sidaa marayna waa jiraan waxa fiican siday nuxaaddu taxqiijiyeen baa fiican usuuliyiinta qaarkoodna ay ku raaceen marka waxaa la odhanayaa kalaam waxaa la yidhaahdaa allafظ اlmufiidu ifaadaةan yaxsunu الsukuutu calayha waa lafdiga wax faa'iideeya faa'iidayn ay wanaagsanaan karto in lagu aamuso oo markay nuxaaddu leeyihiin faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha ay leeyihiin cidday ku wanaagsanaanaysaa inay ku aamustaa wa'yo bacdi waxay yidhahdeen waa mutakalimka waa ka hadlaaya bacdina waxay yidhahdeen waa saamica bacdina waxay yidhaahdeen waa labadaba waa alaaatu aqwaal laakiin waxa weeye labadaba inay tahay oo kanna inuu ku hadlaa ay wanaagsanaan kartaan lagu ceebsanaynin oo la odhanayn waxaan waxba ahayn ya ama waxaan waxba sheegayn yani markaysaga ayuu ku hadlay zaydun hee yani marka khabarka la rido markaasaa qofka dhegataagii ka baxaya oo odhanaya haa hadda ma aragtaa kan markaa dhegaysanayaana dhegataaggii u dhegataagayay hebel maxaa ka soo yeedhayo uu soo wadaa ya taas waxa weeye wuu ka baxayaa faa'iido ay wanaagsanaan karto in lagu aamuso hadduu ku hadlo culammada nuxaadda in badanoo ka midi waxay shardiyaan faa'iidadaas inay tahay midaan dadkoo dhan macluum u ahayn oo dadku wada garanayn ee haddii dadka ruux waliba garanaayo oo cid ka jaahiliba aynay jirin agsarka nuxaaddu waxay yidhahdeen naxwoolayda badankoodu kalaam noqon mayso tusaalaheedu waxay tahay yacnii kaas ay cid weliba garanayso in la yidhaahdo alsamaa'u fawqanaa cirkaa inaga sarreeya waalardu taxtana dhulkuna waa inaga hooseeya oo ma ruux ka jaahilaa jira inuu cirku inaga sarreeyo dhulkuna inaga hooseeyo maya marka idan ta noocaasoo kale a nuxaadda badankoodu ama naxwoolayda badankoodu hadal ma ictibaarinayaan laakiin bacdigood waxay yidhaahdeen maadaama uu mufiid yahay faa'iidadu mid cusub wayaynay ahaane kalam waa noqonaya waana sida saxiixa ah alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiinna waa wejigu dooranaayo oo marka uu sharxaayo nadmiga camriidiga ee waraqaadka camriidi ku nadmiyey waxau odhanayaa sida markaa saxiixa ahi waa in mid walba hadal la ictibaarinayo ha ahaato faa'iidadaasi mid macluumo ah oo hore loo wada garanayey oo cid ka jaahiliba aynay jirin ama ha ahaato faa'iidadaasi mid jadiide ah oo cusub oo dadka qaarkood ku cusub kay doontaba ha noqotee waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waa kalaam marka in la yidhaahdo ayay noqonaysa saas aawadeed wuxuu tusaalaynayaa hadalka ninka isyidhi gabay ee yidhi ka'annanaa walmaa'u min xawlina qawmun juluusun xawlahum maa'u inay kalaam tahay buu markaa ictibaarinaya wax ma kordhin aan la garanayn oo wuxuu yidhi waxaadna mooddaa buu yidhi annagoo biyo ag fadhina dad biyo ag fadhiya inaanu nahaadna mooddaa buu yidhi ya itaalka wuxuu isyidhi gabay waa tii markaa waxaa weeye markuu maqlay shaacirkii ama gabyaagii la odhan jiray ibnu darwi la odhan jiray waa kii yidhi wa shaacirin awqada aطabca adakaa'u lahu aw kaada yuxriquhu min fardi idkaa'i aqaama yujhidu ayaaman rawiyatahu washabbaha almaa'a bacda aljahdi bilmaa'i waxaa kaloo loo soo naqliyey wafasara almaa'a bacda aljahdi bilmaa'i wuxuu yidhi waxa badan buu idhi nin gabyaa ah ya oo yacnii dakaaga iyo maskaxda ayuu wuxuu ku sigtay inuu gubo siduu u dadaalayey fakaraad ugu dadaalayey maalmuu wuxuu ku maqnaa buu yidhi ya inuu maskaxdiisa iyo fakarkiisa uu dhibo markii dambena wuxuu sameeyey biyuunbuu biyo ku shabbahay buu yidhi ama biyuu biyo ku fasiray marka waxaa weeye dadkii ninkaa maqlaayey way ceebsadeenoo waxaan macna lahayn inuu ku hadlay bay u qaateenoo way ku qosleen baa layidhi ninkaasina waaba ka gebiyey marka ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa beydka horuu soo qaadanayaa ee qisada dambe soo qaadan maayee wuxuu odhanayaa taas oo kale faa'iide cusub ma kordhin haddana waxaa la odhanayaa sida saxiixa ah waa kalaan baa la odhanaya haddaba waxa ugu yar ee uu hadal ka tarkiibsamo ama isaga yimaado waa laba isim laba isim weeye sida in markaa la yidhaahdo daa axmadu ama zaydun qaa'imun ama allaahu rabbuna waxay bacdi ictiraadeen oo yidhaahdeen marka la yidhaahdo zaydun qaa'imun maxaa loo odhan waaye waa saddex isim waayo qaa'imun waa wasfi marfuuc mustatirana waa godanaysaa oo qaa'imun huwa ayay noqonaysa waxay culammadu kaga jawaabeen wasfigu damiirka mustatirka uu godanayaa kama dhigaayo murakab ee iska xukmulmufrad weeye oo mufradu buu xukumkiisa qaadanaya waxay bacdi ka cabbiraan addamiiru almustatiru fi lwasfi kaalcadam wuxuu ka dhigan yahay sidii waxaan jirin waayo marka la tasniyeeyo iyo marka la jamciyo marnaba baaris ma noqonaayo saas aawadeed wuxuu ka dhigan yahay bay yidhahdeen kalcadam markaa zaydun qaa'imun laba isim oo keliya inay tahay oo ayna saddex isim ahayn bay culammadu ay mareen siday taxriiriyeen yacni markaasaa la yidhahdo waxaa la odhanayaa waa markaa kalaam laba isim ka kooban waana intii ugu yarayd ee hadal isaga imanaya ama ficil iyo isim buu ka koobmaa waxa ugu yara ka koobnaa waa ficil iyo isim sida in la yidhaahdo yacni qaama zaydun ama maata camrun ama qudiya alxaqu yacni waxa weye ficilkaasi ha ahaado mid macluum u binaysanoo faacilkiisa la sheegay oo ficil iyo faacil ha isu noqdaan ama ha noqdo mid mughayaru siiqa oo siiqadiisii la beddelay oo ficil faacilkiisii la xadfay yacni ha noqdo sida qudiya alxaqu qudiya alamru xaqii baa la xukumay yacni waxaa la xukumay amarkii yani waa ficil iyo yani markaa isim yani ficil iyo naa'ib faacil ayay noqonayaan marka isim iyo ficil waxaa soo gudagelaya isimkaasi inuu yahay faacil iyo inuu naa'ib faacil yahay labada mid waliba soo geli kartaa labadaa nooc waa laysku waafaqsan yahay waxa ugu yar ee hadal isaga yimaada ee ka tarkiibsamaa inuu laba isim yahay ama isim iyo ficil yahay waa itifaaq laba suuroo kaloo aan laysku waafaqsanayn buu sheikhu raaciyey suurada saddexaad waxa weeye waa ficil iyo xaraf ficil iyo xarafku waxay noqonayaan sida in la yidhaahdo lam yaqum in la yidhaahdo cid mucayana laga warramaya oo la garanayo markaasuu la yidhi lam yaqum ma kicin ama lam yamut ma dhiman lamtii waa xarfu nafyin weeyi yaqum ama yamutna waa ficil weeyi marka xaraf iyo ficil baa laysaga keenay oo ay markaa ay isaga yimaadeen kalaamkaasi yani xaraf iyo ficil buu ka kooban yahay waxaa la mida in la yidhaahdo yani liyaqum ha kaco liyaqum waa laamulamri iyo waxa weeye ficil oo ficil mudaaricoo laamulamri la geliyey wey oo sidaa amar ku faa'iideeyey marka culammada badankoodu waxay leeyihiin noocaasi hadalku mufiid kuma aha xaraf iyo ficil keliya isim hadduu hadalku ka maran yahayna mufiidba ma noqon karo oo maa qaama marka laha qaama faacil bay u baahan tahay dee faacilkii wuxuu noqonayaa damiir qarsoon damiir qarsoon maa qaama ay huwa maa qaama huwa waa in marka ayaa la qadaraya huwadaa la qadaraayu ku noqday mufiid haddaan huwa la qadari lahayn mufiid ma noqdeen mufiid ma noqdeen liyaqumna waxa weye waa saasi laeg damiir waxa weeye ayuu godanayaa yani mustatira oo qarsoon marka taasuu mufiid ku noqday marka inuu isim ka maran yahay ma aha sida saxiixa ah waana siday jamaahiirta yani markaa nuxaaddu ay sheegeen adugu waxaa laga sheegaa labadan suuro ee kale xagga naxwoolayda waxaa laga sheegaa abu caliyin alfarisi inuu ahaa baan filaya ayaa laga soo naqliyey inuu nooc kale u tiriyey oo labada nooc uu sheegay ficil iyo xaraf ama ism iyo xaraf wakadalika aljurjaani cabdulqaahir aljurjaani waadicu cilmi albalaagha yacni labadaasaa laga sheegay usuuliyiinta markaa in badanoo ka midina waa soo arooriyeenoo waa sheegeen laakiin sida saxiixa labadan qismi ee kale oo ficil iyo xaraf iyo ism iyo xaraf yacni ma aha waxa ugu yar ee hadalku ka tarkiibsamay isaga yimi yacni ficilka iyo xarafka isim baa qarsoon saasaanu mufiid ku noqday isimka iyo xarafkana waxay u jeedaan xarfu nidaa haddii la geliyo isim la geliyo oo la yidhaahdo yaa zaydu zaydow yaadii waa xarfu nidaa yaa waa xarfu nidaa zayduna waxa weeye waa munaadihii loo yeedhaayo almunaadaa weeye marka culammada badankoodu waxay leeyihiin xarfu nidaagan xarafkan iyo isimkan keliya kalaam mufiida may faa'iideen eeyaadani waxay ka naa'ib tahay yacni ficil iyo faacilkii oo maxaa macnuhu u dhacayaa macnuhu wuxuu u dhacayaa unaadii zaydan baa macnuhu u dhacaya waxaan u yeedhayaa zayd ama adcuu zaydan marka yaadu waxay ka naa'ib tahay yacni ficilkii unaadii iyo faacilkii ay godanaysayoo ana ah bay labadiiba ka naa'ib tahay niyaabada ay ka naa'ib ka taho maxalkoodii ay degtay macnihii ay faa'iidaynayeenna ay ku tusinayso laasimsanayso saasuu wuxuu ku noqday kalaam mufiida unaadii zaydan baa macnuhu ka dhiganyay sidaas yada ah ayuu ka dhiganyay marka idan hadalkaa muqadarka ah ayuu wuxuu ku noqday mufiid buu ku noqday ee xarafkan iyo isimkan keliyi kalaam mufiida yani ma aha ee waxa muqadarkee la qadaraayo waxay ka dhigan tahay sidii wax la sheegoo kale ay ka dhigan tahay xarfu nidaaguna waa ka naa'ib noqday keliya marka culammadu waxay yidhaahdeen shuraaxda ahi musanifka iyo usuuliyiinta kaleba waxay uga jeedaan jumlooyinka iyo murakabaadka inay caddeeyaan bay uga jeedaan iyo in mufradka iyo murakabka la kala garto ayaa muraadkiisu yahay yacni musanifka wa kadalika usuuliyiinta kale ee markaa aqsaamtan sheegaysa sidaas aawadeed taxqiiqa ay nuxaaddu sameeyaan naxwoolaydu taxqiiqa ay sameeyaan oo kale yacni ma samaynin shuraax badan baa arrinkaa sheegay oo iska soo xigtay oo xataab ka mid yahay oo looga horreeyo jalaaldiin almaxalli ka mid yahay oo qaar kale ka mid yihiin oo cabdalla fawsaanna ka mid yahay marka muraadka uu shiikhu uga jeedaa waxa weeyaan murakabaadka iyo mufradaadka in la kala aqoonsadoo la kala garto marka cidda masaa'ishan taxqiijinaysee si fiican u taxqiijisay waa nuxaadda waa naxwoolayda marka taxqiiqii naxwoolaydu baabkan ka sameeyeen yani markaa shiikhu iyo usuuliyiinta kaleba markaa may marin kalaamkii waa jamcu kelima kelmaddina waa isim ama ficil ama xaraf isimku gaarkiisu kelmad u yahay ficilkuna gaarkiisu kelmad u yahay xarafkuna gaarkiisu kelmad u yahay waxaan intaa ahayn oo saddexdaa ka baxsan oo kelmad noqonayaa ma jiro sheikh la yidhaahdo abujacfar ibnu saabir ayaa wuxuu ziyaadiyey qayb afraad oo aqsaamta kelimada ka mid ah oo u bixiyey khaalifa asmaa'ul afcaalka ayaanu ku magacaabay khaalifa laakiin jamaahiirta nuxaaddu waxay yidhaahdeen saddexdaa keliya ismi iyo ficli iyo xarf ayaa kelimaadka loo qaybiya oo mid waliba kelmadya koobista saddexdaa lagu koobayaana waa mid istiqraaga laga qaadanayo caqliguna ku tusinayo waayo kelmaddu waa laba mid waa inay macno nafteeda kaa tusiso ama macno aynay nafteeda kaa tusina wax kale kaa tusiso nooca ah inaanu kelmaddu macno nafteeda kaa tusinin ee wax kale iyo shay kale kaa tusiso xarfi baa la yidhahdaa halkaa dhig macno inay nafteeda kaa tusiso yadana labaa loo si kala qaadi in hay-adda yacni kelmaddu macno markay nafteeda kaa tusisay zamanna inay ku dareensiinayso oo asmaanta saddexda ah wakhti tegey iyo mid jooga iyo mid soo socda mid ahaan wadci ahaan inay ku dareensiinayso iyo inayna ku dareensiinayn hadday wadci ahaan hay-addeedaa zaman kugu dareensiinayso waxaa la yidhaahdaa macnana nafteeda kaa tusisay hay-addeedana zaman kugu dareensiisay bilwadci waxaa la odhanayaa ficli baa la odhanaya ficil amar ha noqdo ama ficil mudaaric ha noqdo ama ficil markaa maadi ha noqdo haddii kelmaddu macna nafteeda kaa tusiso wax zamanana aynay hay-addeedii iyo wadcigeeda kugu dareensiin waxaa la yidhahdaa ismi dee markaa qismada caqliyada haddaad eegto waad dhammaystirta istiqraaq iyo tatabuca haddii la eegana dee waxa weeye kama baxayaan kelimaadku saddexdaa ka bixi maayaan ama asmaa'ul afcaalko wadaadkaasi sheegay wuxuu soo gelayaa nooca asmaada ayuu soo geliyey waxayse asmaa'ul afcaal u yidhaahdeenoo afcaal ugu dareen dalaalada uu faa'iidaynayaa in macno ficil ay tahay laakiin asmaaduu ku tirsan yihi wa ama aqsaamu alkalaami hadalka qaybihiisa miyaa fa aqalu maa kii waxa ugu yar yatarakabu minhu alkalaamu uu ka tarkiibsamayo isaga imanaayo hadalku ismaani laba isim aw ismun wa ficlun ama isim iyo ficil aw ficlun wa xarfun ama ficil iyo xaraf aw ismun wa xarfun ama isim iyo xaraf ama aqsaamu alkalaam canaawiintu kolley waa xagga shuraaxda ayaa canaawiinta la timi marka waa iska dhaafaynaa wuxuu sheikhu yihi raximah ullah waalkalaamu yanqasimu ilaa amrin wa nahyin wa khabarin wa istikbaar hadalku waa qaybsamaa oo wuxuu u qaybsamaa amar iyo nahyi reebis wa khabarin iyo khabar wax laga warramay wa istikbaarin iyo su'aal istifaam wax laysweydiinayo khabar talab wa yanqasimu waa qaybsamaa aydan noqoshaynu ku noqonnaye ay idna aydan ama aydina xaalaynu nahay qaar noqonaaya ilaa tamannin wa cardin wa qasam wuxuu u qaybsamaa mar kale tamanni wax la jeclaysanayo la tamanniyaayo wa cardin iyo bandhig wax la bandhigaayo wa qasamin iyo dhaar la dhaaranayo hadalka waa la qaybiyaa waxaa lagu qaybiyaa xagga madluulkiisa iyo macnihiisa iyadoo laga eegayana waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa amar iyo nahyi iyo khabar iyo istikbaar afartaas baa usuuliyiinta qaarkood ku kaaftoomeen amrigu wuxuu yahay waa talabu ficlin weeyi ficil baa la dalbayaa in la taxsiiliyo lala yimaado amri baa la yidhaahdaa waynu u tegi doonnaa baab buu leeyi nahyi waa reebis waa talabu tarki ficlin ficil in laga tago baa la dalbayaa yacnii shuruudaha iyo waxa loo dhigo ama dawaabidda loo sii shardinayo calaa sabiili isticlaa iyo wixii la mida waynu u tegi doonnaa in sha allah iyo wa khabarin khabar khabarkana waxa weeye sheikhu waa markaa sharxi doonaa oo kolley baabulakhbaar ayuu markaysaga ku sharxi doonaa laakiin khulaasadu waxay tahay khabar waxaa la yidhaha maa yaxtamilu asidqa waalkadiba lidaatih khabar waxaa la yidhaahdaa wixii runna aqbali kara beenna aqbali kara marka daatadiisa yani hadal ahaana ama khabar ahaana la eego marka la leeyahay maa yaxtamilu asidqa waalkadiba lidaatih akhbaartii way fara badan tahay waxaa jirta khabar la qatcinaayo runnimadiis oo la leeyahay yani waxa weeye waa maqtuuco waa la qatcinayaa inuu run yahay marka ma aqbali karaba been iyo khabar la qatcinaayo beennimadiisa oo boqol kiiba boqol waa been ma aqbali karo inuu run yahay khabarka la qatcinaayo runnimadiisa waxaa ka mid a sida khabarka ilaahay sheego ama rasuulkiisu sheego sala allahu aleyh wasalam waa khabar runnimadiisa la qatcinaayo ma aqbali karo inuu been noqdo lama odhanaayo khabarnimadii waa ka baxaysaa lama odhanaayo waxaan loo odhanaynin qayd baa lagu daray qaydkaasoo ah lidaatihi daatadiisa hadal ahaan uu yahay marka la eego oo cidda tidhi iyo adillo kale oo ka baxsan aan la milicsanin wuxuu aqbali karaa run iyo been mid walba laakiin marka la odhanaayo khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulka waa la qatcinayaa inuu run yahay daatadii khabarka wax ka baxsan baa la milicsaday oo ah inuu hadalkii ilaahay yahay ama hadalkii rasuulka yahay ya marka waxa loo qatcinayaa inuu run yahay waa inuu khabarullahi yahay ama khabaru rasuulihi uu yahay wa kadalika hadduu yahay khabar daruuriya hadduu yahayna oo daruurada lagu garanaayo inuu khabarkaasi run yahay isagana waa la qacinaya runnimadiisaa la qacinaya been ma aqbali karo laakiin been inaanu aqbali karin wax daatadiisii ka baxsan baa la milicsaday waxaa kalaa faa'iideeyey inaanu been aqbali karin waayah laakiin siiqadu waxay ahayd siiqo aqbali karta haddii cid kale ku hadli lahayd yani markaa aqbali kari lahayd been bixasabi siiqa marka laga eego akhbaarta qaarkoodna waxaa la qatcinayaa oo la jasminayaa inuu been yihi waa sida khabarka muddaci risaala bacda muxammadin sala allahu aleyh wasalam rasuulnimo iyo nebinimo hadday cidi sheegato nebi muxammed dabadii oo ay tidhaahdo waa laysoo dirayoo rasuul baan ahay nebi muxammed dabadii la soo diray ama nebi baan ahay khabarka noocaasi waa khabar la qatcinaayo inuu markaa yahay khabar been ah ma aqbali karo run laakiin in la qaطciyo inuu been yahay runna aanu aqbali karin adilo ka baxsan baa lagu ogaaday oo laa nebiya bacdii waatay nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi maa kaana muxammadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin marka ereyga lidaatihi ayaa ixtiraaskaa faa'iidaynaya lidaatihi waxaa loo jeeda lidaati lkhabari keliya marka la eego bisarfi anadari can lmukhbir ya daatada khabarka laftiisa marka la eego ee mukhbirkii ku warramay aan la milicsanin iyo adillo kaloo ka baxsanba aan la eegin ayuu daatadiisa run iyo been mid walba aqbali karaa tacriifkaa midka sahlan waxay culammada qaarkood ku tacriifiyeen aadna isagu u sahlan in lagu tacriifiyo maa saxa an yuusafa bitasdiiqi aw bitakdiibi waa kay asixi karto in lagu sifeeyo yani markaa run sheeg yani markaa ama been sheeg ya kaasaa waxaa la yidhahdaa khabar marka shardi maaha labadu inay isu raacaan shardina ma aha ixtimaale ama inuu qaطci yahay ama inuu muxtamal yahay mid waliba waa soo gelaysa maa saxa an yuusafa bitasdiiq aw bitakdiib oo haddii la yidhaahdo maata fulaan hebel waa dhintay waxaa dhici karta in la yidhahdo waa runtaa waxaa kaloo dhici karta in la yidhahdo waa beentaa ee ma dhimane waa noolyihi haddii la yidhaahdo fulanun caalimun hebel waa caalim waxaa dhici karta in la yaha waa runtaa waxaana dhici karta in la yaha waa beenta haddii la yidhaahdo yani markaa utiixat alxukuumatu alfulaaniya xukuumaddii heblaaye la odhan jiray waa la riday ee beled heblaaye ka tarin jirtay waxaa la odhan karaa waa runtaa waxaana la odhan karaa waa beenta idan waa khabar laakiin haddii lagu yidhahdo qum istaag ma la odhan karaa waa runtaa wax la rumeeyo maanaa sheegay inaad ateecdaa tidhaahdo samcan wa taacatan aad kacdo iyo inaad tiaha laa samcan walaa taaca oo aad diiddo labada mid ba ayay markaa ka iman karta laakiin waa runtaana lama odhan karo waa beentaan lama odhan karo haddii lagu yidhaahdo yani waxa weeye laa tanam can asalaati almaktuuba war ha ka seexanin salaadda faralka ah lama odhan karo waa runtaa lamana odhan karo waa beenta laakiin samcan wa taaca waa la odhan karaa marka idan khabar waxaa la odhanayaa maa saxa an yuusafa bitasdiiqi aw bitakdiib waa shaygay asixi karto ama suuroobi karto in lagu sifeeyo runsheeg ama been sheeg labada mid in lagu sifeeya ama labadaba lagu wada sifeeyaa ay suurtoobi karto kaasaa waxaa la yidhaahdaa khabar ayaa la yidhahdaa waistikbaar waxaa loo jeedaa waa istifhaam waa su'aal markaa su'aasha ama istifaamkaas macnayaal badanoo kala duwan bay u timaaddaa mar istifaamku wuxuu u yimaaddaa litaqriir in la sugaayo oo mas'alo la garanaayo in la sheegaayo masaladana waxaa dhici karta in loo deliishanayo mas'alo kale qur'aanka waa ku badan tahay istifaam taqriiriyi mar waxaa looga jeedaa inkaar mar waxaa looga jeedaa nafyi oo istifaamka inkaarigii mar wuxuu u dhici karaa nafyi marna waxaa u dhici karaa nahyi in macnuhu u dhacaayo yacni sidaasi ma jirto oo wixii la nafinaayo oo leeya ma dhicin ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun malaa'igta abuurkeed abuurkooda la abuuraaye allah abuuraayey miyay shaahideen oo ay joogeen oo xaadireen wuxuu u dhacayaa inkaar yacnii may shaahidin manay joogin marka idan waxaa lagu radinayaa hadalkooda mushrikiintu ay yidhaahdeen malaa'igtu waa dhadig ama almalaa'ikatu banaatullah ay yidhahdeen ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadathum wa yus'aluun istifaamka inkaarigii mar wuxuu u dhacayaa in looga jeedo nahyi oo macnaha istifaamku u dhacaya ha samaynina sidaas istifaamku mar wuxuu u imanayaa tawbiikh mar wuxuu u imanayaa amar fahal antum muntahuun maaha su'aal keliya waxay culammada mufasiriintu yidhaahdeen waxaa looga jeedaa intahuu istifaamkaasi waa bimacna alamri istifhaamku mar wuxuu u dhacaya taswiyo taswiyu u dhacaya sawaaءun calayhim a andartahum am lam tundirhum muraadku ma aha in nebiga la weydiinayo oo looga jeedo inuu ka jawaabo laakiin culammadu waxay ahaen taswiya loo jeedaayo hamsatu taswiiha la jirhkeeda yacni waxa laga dhalaalinaya masder waa sabkun min hayri saabik bay ka cabbireen qaarkood yaa xarfi masderiyo meesha aan oolin ayaa masder la dhalaalinaya waa sababta keensatay culammada qaarkoodna inay yidhaahdeen hamsada hamsatu taswiye la yidhaahdo ha lagu daro xuruufta masaadirta sawaa'un calayhim a andartahum a andartahum marka waxay noqonaysaa indaaruka wa cadamuhu sawaa saasaa macnuhu dhacaya digistaadi iyo digisla'aantaadu waa siman tahay ma kala doorroona macnayaal badan buu markaa u yimaadaa istifaamku oo kuwa aynu sheegnay uu ka mid yahay wa yanqasimu aydan shiikhu wuxuu uhi raximahu ullah waa qaybsamaa hadalku noqoshaynu ku noqonnaye ama xaalaynu noqonnay oo mar labaad ku laabannay kalaamkii wuu qaybsamaa oo wuxuu u qaybsamaa ilaa tamannin jeclaysi wax la jeclaysanayo oo la tamanniyayo oo laysleeyahay maysaa noqoto wa cardin iyo bandhig wax la bandhigaayo wa qasamin iyo dhaar la dhaaranayo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen laba taqsiim oo kala duwanoo aan shaqo isku lahayn ma aha labadan goore uu sheikhu tilmaamaya hadalka in la qaybiye waa isla mid bay culammadu yidhahdeen ee laba ictibaaroo kala duwan laguma qaybin ee macnuhu wuxuu ka dhigan yahay kalaamku waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa amar iyo nahyi iyo khabar iyo istikbaar iyo tamanni iyo cardi iyo qasam iyo waxa la midka ah sida taxdiid iyo kuwaas oo haddaba muxuu isugu xidhiidhin waaye u kala dhex geliyey wayanqasimu aydan wuxuu u kala dhex geliyey culammada usuuliyiinta qaarkood baa ku kaaftoomay qaybtaa hore keliya inay sheegaan oo aan u banbixin qaybahan dambe inay sheegaan sidaas aawadeed ayuu wuxuu tilmaamayaa qaybtaa ay qaybiyeen waxa kaloo lagu sii darayaa sidan macnuhu saasuu hadalku u dhacaya yacni sidaas ayuu hadalku u dhacayaa marka waa isku qaybin keliya weyi waa qaybin keliyo hadalka la qaybiyey baa tan iyo tanba ka farcamaysa shuraaxduna macnaha noocaasa waa tilmaameen waa taqsiim waaxida nusakha qaarkood baa siyaadadan dambe aan qoraynin oo ka mid ah waraqaadka wayanqasimu aydan ilaa tamanin wa cardin wa qasam nusakha qaarna waa ku sugnayd makhduudaadka qaarkoodna way ku taallay sida markaa waxa weeye baaxisiinta qaarkood ay sheegeen sharaxyada qaarkood oo culammadii markaa ay sharxeenna siyaadadani waa ku sugnayd qaarna waa ka maqantay tamanni waxaa la yidhaahdaa waa jeclaysi la jeclaysanaayo wax inay jiraan oo dhacaan ay mustaxiil tahay oo aynay dhici karin ama caada ahaan mustaxiil ha noqdaan ama caqli ahaan mustaxiil ha u noqdaane waxaan dhici karin oo mustaxiilah in la jeclaysto inuu jiro oo xasilo ama wax markaa suuragal ah laakiin ay adag tahay inuu dhaco jeclaysiga la jeclaysanayo inuu dhaco ayaa waxaa la yidhaha tamanni marka tamannigu waa ka yimaaddaa wax mustaxiil aan suuragal ahay sida marka waxawaye ninkii gabyaag ahaa uu yidhi nin odayuu ahaayoo da'diisii weynaatay dabeedna wuxuu idhi maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun calaanii ambaytu layta wahal yanfacu shay'an laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu wuxuu idhi maxaa ii sugnaadoo wadaanta markaan jiido aan la cabaadaya yaa aadaasaan gurayaaye maxay ahaya akibarun calaanii ambaytu ma gabow baa i fuulay mise guri baa i fuulay guriga gabadh buu u jeedaa layta wahal yanfacu shay'an laytu alla jeclaan lahaayaa buuhi markaasuu haddana wuxuu yidhi wahal yanfacu shay'an laytu oo miyaa laytu wax tartaa buuhi yaa layta shabaaban buuca fashtaraytu alla maa dhallinyaranimo la iibiyo aan soo iibsadeen yaa dhallinyaranimo suuqa beec ku taalla maa la helo waan soo iibsan lahaa marka tamanniga noocaasi uu jeclaysanayo dhallinyaranimo iiba inuu helo waa arrin mustaxiil ah xagga caadada sida loo bartay waa mustaxiil marka taasoo kale waxay noqonaysaa tamanni tamanni ayay noqonaysaa qur'aanka in badan bay ku soo aroortay oo dee waxa weeye yaa laytanii kuntu turaaban iyo yaa laytanii lam attakhid fulaanan khaliilan iyo yacni markaa aayado badan baa ku yimi oo gaaladii aakhire ay tamaniyayaan waxaan dhacaynin inayaga u xasili lahaayeen oo aan markaa naarba la geline sida xoolaha looga yeelaayo ciid looga dhigayoo kale in ciid laga dhigo ay jeclaysanayaan oo ay tamaniyayaan ama ay tamaniyayaan adduunyada markay joogeen waxyaalahay sameeyeen qaarkood inaanay samayn lahayn ay tamaniyayaan waa shay mustaxiila oo sida ilaahay cilmigiisa ku hormartay waa inay sidaa yeeli doonaan sidii baynay yeeleen waa inuu hebel markaa saaxiib ka yeelanaayo yacnii kufriyaayo uu gaaloobayo yacni waxa weeye saas yadaa weeye marka jeclaysiga uu jeclaysanayo sidaa khilaafkeedu inuu dhaco wax mustaxiila inuu tamanniyaayey bay noqonaysa waayo waa khilaafu maa yaclamu allah wuxuu ilaahay ogaa wax khilaafsan buu tamaniyaya wax ilaahay ogaa oo sidaa inay u dhici doonto uu ku ogaana si khilaafsan inay u dhacdaa ma dhici karto shay mutacasira oo xoogaa adag laakiin aan mustaxiil ahaynoo suuragal ahayn laakiin aan mustaxiil ahaynoo waxaan dhici karin aan ahayn ee laakiin mumkina in la helaa se ay markaa tahay mid cusri ku jiro taa lafteedana layta waa la geliyaa ama tamanni waa lagu isticmaalaa nin faqiiran waxba isla haynin ayaa wuxuu yidhi layta lii maalan faatazawaja minhu yaa ama faatazawaja bihi ama layta lii maalan fa axujja bihi alla may xoolo ii sugnaado aan ku soo xajiye ama muu xoolo ii sugnaado aan ku guursadee waa mumkin oo mustaxiil ma aha laakiin xaaladda iyo wadciga markaa uu ku sugan yahay waa mid adag oo yacni wax casiira ay arrinkaasi isaga la yahay labadaa nooc ayuu tamanigu galaa waa wax ama aa mustaxiila oo aan dhici karin ama waa mumkinoo waa suuragale laakiin cusri baa ku jira kaa waxaa la yidhaha tamanni ama jeclaysi baa la yidhahdaa halkaa waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood waxa dhacda markay fasirayaan qur'aanka yaa laytanii inay ku fasiraan hooggaygaay ta noocaasina waa mid khalad ah yaa oo waxaa iskaga qaldamay weylun iyo leyta iskaga qaldamay marka sax ma aha yaa laytanii in lagu fasiro hooggaygaay waayo leyta waa xarfu tamannin weeye oo tamanni bay faa'iidaynayse tamanni ayay faa'iidaynayse waa jeclaysi wax la jeclaysanayo alla ma isaasi mar dhacdo waxasisho may sidaa ahaato jeclaan lahaaya inay sidaa ahaato macnuu saasuu dhacaya iyo cardi cardigu waa maxay waa bandhig waa altalabu birifqin waxbaa la dalbayaa waxaana loo dalbayaa si dhibirsan alaa ta'kuluun nebi ibraahim malaa'igtii isagu markii ma garanay inay malaa'ig yihiine suurad bashar bay ugu yimaadeene markuu u soo dhigay hilibkii wuu soo moofeeyey ee soo hagaajiyey oo is yidhi martisoor intuu u soo dhoweeyu wuxuu yidhi alaa ta'kuluun maa cuntaan yacnii cunitaankii wuxuu u dalbayaa cibaare debicsan buu ku dalbayaa cardi baa la yidhahdaa waa altalabu birifqin waa in wax la dalbo oo si dhimirsan loo dalbo shiikhu taxdiidkii ma sheegin wuxuuna kaga kaaftoomay cardiga taxdiidna waxaa la yidhaha waa boorin waa altalabu bixadin si yacnii la boorinayo in wax loo dalbo oo aada alaa tuqaatiluuna qawman nakasuu yacni marka leeyahay maa la dagaalantaa maxaa idin fadhiisiiye yacni waxaa weeye ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa taxdiid bay noqonaysaa si la boorinayaa loola hadlaya maa sidaa yeeshaan taxdiid baa la odhanaya qasam waa dhaar dhaarta culammadu waa isku khilaafaan ma waxaa la gelinayaa qaybta inshaaga mise waxaa la gelinayaa qaybta khabarka saxiixuna waxay tahay dhaartii waxay ka kooban tahay dhaarashada la dhaaranayo iyo muqsamu lahuga ay dhaartu u dhacayso marka waxa dhaartu u dhacaysee loo dhaaranayaa iyadu waa khabar oo akhbaartay gelaysa laakiin dhaarashada la dhaaranayaa qaybta inshaagay ka mid tahay oo waa inshaa aan talabi ahayn si aynu dibba ka sheegi doonno inshaa allah marka qasamku waa in la dhaarto sida in la yidhaahdo wallaahi waa sidaa ama billaahi waa sidaas yacni markaa in la yidhahdo cidaan ilaahay ahaynna laguma dhaaran karo man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut kii ahaaday mid dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso ayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam haddii la yidhahdo sawta qur'aanka ku soo aroortay iyadoo ilaahay ku dhaaranaya makhluuqaad badan oo habeenku ka mid yahay oo qorraxdu ka mid tahay oo dayxu ka mid yahay oo barqadu ka mid tahay yacni maxaa lagaga jawaabaya culammada qaarkood oo mufasiriinta ka midi dhammaan waxay u qadareen mudaaf oo waxay yidhahdeen waashamsi ay wa rabbi ashamsi walleyli idaa yakhshaa waxay odhanayaan wa rabbi alleyli yacnii rabbigii habeenkaan ku dhaartay habeenka rabbigii ayaan ku dhaartay laakiin maslaga ama dariiqaasi jayid ma aho ma fiicnaan waayo adillo badan baa soo aroortay oo ilaahay makhluuqaad ku dhaaranaya marka dhammaan in la yidhaahdo mar walba waa la qadarayaa yacni waa baciid arrinkay is yidhaahdeen ka carara oo ah makhluuqu in lagu dhaarto ha ku fasirina ay is yidhaahdeen ta noocaasina dee waxaa imanaysa dhaarashada la diidaayo in makhluuq lagu dhaarto addoommadaa laga xarrimay oo loo diidey laakiin ilaahay iskama xaaraantinimayn ilaahay wax waa iska xarima yaa cibaadii innii xaramtu aldulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu marka cidaan allah ahayn inaan ku dhaartaan iska xarrimay ilaahay ma odhan nebigiisuna ma sheegin nusuustana dawaahirteedaa lagu fasiraa wax ka leexiye haddaan la helin saas aawadee waajibku waa in la yidhaahdo ilaahay waa ku dhaartay makhluuqaadkan taabiciga qataade la yidhaahdaa wuxuu yidhi ilaahay waa isku dhaartaa oo magiciisa waa ku dhaartaa cidduu doono makhluuqaadkiisa ka midana ilaahay waa ku dhaartaa laakiin makhluuqaadka uma bannaana cidaan ilaahay ahayn inay ku dhaartaan uma bannaana sidaasuu yidhi qataadatu bnu dicaamata saduusi waana sida jamaahiiru ahlicilmina ay ku raaceen oo ay mareen qaybtaa uu sheikhu qaybiyey hadalka waxaa shuraaxda qaarkood yidhahdeen waxaa ka koobnayd in la yidhaahdo hadalku wuxuu u qaybsamaa khabar iyo inshaa oo laba keliya loo qaybiyo qaybna waa khabar qaybna waa inshaa khabarkuna waa kaynu soo tacriifinay maa saxa an yuusafa bitasdiiqi aw bitakdiib inshaaguna wuxuu noqonayaa waxaan tasdiiq iyo takdiib midnaba in lagu sifeeyaa ayna dhici karin kaasuu noqonayaa inshaagu markaasaa inshaagii la qaybinaya oo waxaa loo qaybinayaa laba qaybood inshaaun talabiyun iyo inshaaun ghayru talabiyin inshaa talabi ah oo talab loo nisbeeyey iyo mid aan talabi ahayn oo aan talab loo nisbayn inshaaga talabigii marka wuxuu noqonayaa amarka iyo nahyiga iyo istifhaamka iyo tamanniga iyo cardiga iyo taxdiidka ayuu noqonaya waa inshaa talabi ah inshaaga aan talabiga ahayn oo aan talab looga jeedin waxay noqonayaan qaybaha kale waa sida markaa qasamka dhaarashada la dhaaranayo waa inshaa ghayru talabiya waa sida siyaqulcuquud marka wax la kala iibsanayo ama wax la guurinayo la meherinayo ama gabadh la furaayo siyaqa la isticmaalaa waa siiqooyin maadiya zawajtuka fulaanata ayaa la odhanaya heblaayaan kuu guuriyey bimahrin kada wa kada markaasuu odhanaya qad qabiltu nikaaxahaa bi hada almahri qad qabiltu nikaaxahaa bi hada almahri siiqadu waa maadi loogamana jeedin wax hore u dhacay in laga warramayo oo uu leeyahay beri horaan aqbalay ama beri horaan kuu guuriyey waxaa la doonayaa cibaaradan lafteeda in caqadkii lagu guntaa looga jeedaa caqadkii lafdigan baa lagu guntayaa maadi ha la isticmaalo laakiin waa inshaa caqdigii baa la inshaynayaa oo la doonayaa in la jirsiiyo oo cibaaradan caqdigu ku dhaco markuu leeyahay tallaqtukii waan ku furay gabadh yahay ma zaman maadiyo hore wax dhacay buu ka warramayaa ila siiqadu isticmaalay waa maadiye maya wuxuu uga jeedaa cibaaradan iyo eraygan inuu talaaqu ku dhacu uga jeedaa maadinimadu inay ku kedin ee caqdigani wuxuu ku xidhan yahay ama tadliiqan iyo furistani waxay ku xidhan tahay cibaaradan tan baa lagu inshaynayaa marka waa inshaaun ghayru talabiyin waa inshaa aan talabi ahayn inshaa aan talabi ahayn wey waxaa la mida marka wax la kala iibsanayo wuxuu yidhi intaasaan kaa siiyey markaasuu yidhi waa kaa siistay waa qabuulkiiyo iijaabkii zaman maadiyoo tegay wax dhacay in laga warramayo looma jeedo waxaa loo jeedaa caqdiga baycu inuu cibaaradan ku guntamaa loo jeedaa iibkii baa la inshaynayaa laakiin talabi ma aha marka waa inshaaun ghayru talabiyin waa inshaa aan talabi ahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atuub ilayk